wararka ka imaanaya dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Gambela ee galbeedka dalkaasi ayaa ku waramaya in weerar dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac lagu qaaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ah rakaab tiradooda gaarayso afartan iyo toddoba ruux ayaa lagu soo waramayaa in ay saarnaayeen gaariga la weeraray waxaana ay taasi sababtay dhimashada qaar ka mid ah dadkaas iyo dhaawaca kuwo kale kooxo hubaysan ayaa murqura rasaas ooda oga qaaday gaariga sida ay soo tabinayaan dad goobjoogayaal ah waxaana isla goobta ku geeriyooday shan ruux oo ay ku jiraan haween iyo caruur dadka deegaanka ayaa waxa ay weerarkan ku eedeeyeen inay geesteen maleeshiyaad ka soo gudbay dhanka koonfurta suudaan kuwaas oo marar badan sidan oo kale weeraro uga fuliyey dalka itoobiya war ka soo baxay booliiska xukuumadda xabashida itoobiya ayaa isna lagu xaqiijiyey in maleeshiyaadka weerarka geystay ay kasoo gudbeen dhanka koonfurta suudaan islamarkaana ay dileen shan ruux oo uu ku jiro daroowalkii gaariga sidoo kalena ay dhaawaceen toddoba qof qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa laga dayrinayaa xaaladooda caafimaad maadaama ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaalo magaalo madaxda gobolka uu weerarku ka dhacay muddo fog ayay soo socdeen weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka kasoo gudba dhanka koonfurta suudaan ee ka dhacaya qeybo ka mid ah dalka itoobiya waxaana weeraradii horey u dhacay qaarkood ay ku dileen dad badan iyagoona ku dhacay hanti ay lahaayeen dadka itoobiyaanka ah sidoo kalena burburin ka geystay goobaha ay weerareen